In ka badan shan qof ayaa cudurka shuban biyoodka uga geeriyootay isbitaalka degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Shuban biyoodkan ka dillaacay degmada Qoryooley deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa sababay caabuq ka dhasha biyaha oo ay keento bakteeriyada. Dr. Maxamed Deeq oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada Qoryooley ayaa ka warbixiyay kiisaska ay qabteen iyo dhimashada.
intaas aan ku guda jirnay eh, la tacaalidda eh, outbreak ama kolooraha oo sagaashan iyo afartaas bukaan aan qabanay Eh, waxaa naga geeriyootay shan bukaan Eh, bukaanka u dambeeyey saakoo naga geeriyooday iyadoo shaqadii loo haya gacanta lagula jiro Eh, waxaana laga keenay tuulo la dhaho gorgaal Eh, wuxuuna ahay wiil yaroo saddex sano jiro Eh, marka total deathka waa five y fivekaas marka under fiveka waxaa waaye saddex waaye saddex bukaana oo under five ah iyo laba bukaan oo over five baa naga geeriyootay inta ay outbreakan uu socday dhimashada hadda oo hosbitaalka laga diiwaangeliyey waa shantaas dhimashooyin kale waxaa jira oo hosbitaalka soo gaarin laakiin eh, informationkeedana soo gaarayo taas laakiin xisaabta kuma darsan maadaama annaga aa confinement dhihin Eh, inta marka outbreakan uu socday eh, wasaaradda iyo ayub n g o waxay noo soo direen sambalis oo lagu baarayo waxaan marka hore waa shaki oo ahay ee w d si confirm loo dhaho oo kalora dilaacay loo dhaho waxaana loo soo diray sambaliskii aan ku samayn lahayn stool collected saxaradii aa qaadnay eh, annagii intaa ku baarnay markaa ku baarnay eh, waxaa toban kiis camalaa baarnay tobanka kiis ilaa lix kiis camalaa positive annaga agteena ku naqatay lixdii positive ahayd waa waa la qaaday sambaliskii waxaa la geeyey central labka eh, labka wasaaradda caafimaadka oo s- oo federaalka intii aan gudbinay ayagana waxay noqdeen eh, shan ka mid ah positive ay laabkiina ku noqdeen qoryooley hosbitaal ahaan waxaana haysato hal ja- jaalanjiyo fara badan midka ugu weyn waxaa waaye eh, outbreakan waa sida u dhaqsiyaha badan oo ku fidaa hosbitaalkiina ma lahan qayb oo c t c ama colore center ah ma lahan haddii qo- colore center u lahayn marka waxay dantiina ugu qasbeen qaybihii kale oo isbitaalka lagu shaqaynayay le in lagu shaqeeyo qaybahaas haddaa lagu shaqeynaya waxaa shaqaalihii iyo bukaanadii kale oo qaybihii kala jiifay riski ugu jiraan in ay out- ay kaloorihii si fudud ugu faafo marka eh, wufuudda maanta waxaa ka codsanaynaa eh, meel walba inay u galaan isbitaalka qayb oo c t u la dhaho oo colore center unitkaas inay noo fududeeyaan si aan ku heli lahayn Cudurka shuban biyoodka ayaa ka mid ah cudurrada sida fudud ku faafa oo keena dhimasho degdeg ah haddii aan wax laga qabanin.